halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda voice of america aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemiyada iyo caalamka o dhan o aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com waa maalin axada bisha sebtembarna waa lix iyo labaatan sanadka laba kun koob iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka subaxnimo magaalada washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa toddobaadkan aad ku maqli doontaan dhalinyaro nin dhallinyaro ah oo sameeyey hindise wax lagu barayo ardayda miyiga xeryaha dhadhaabe dalka kenya degan in loo sameeyo xaafad xaafadda ilmaha wax loogu baro ardayda wax soo baratay ee ilmaha saa ku caawin iyo macallimiintu macallin walba oo ardayga u dhow ugu caawiya marka waxyaalo badan oo aad u fara badan oo ilmihii runtii aad ay faa'iido weyn ka heleen oo ay ka faa'iideen yaan yaan nooga hargan
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka kooxda daalibaan ah ayaa meydadka dad ay dileen waxa ay soo sureen wiish lasoo dhigay barxadda magaalada heraad ee dalka afghanistan halkaasoo boqolaala dad ah ay daawadeen falka naxdinta lahaa taas oo sidoo kalena muujinaysa in ay soo celiyeen xukunkii arxandarada ahaa saraakiisha daalibaan ayaa markii hore afartameed waxa ay keeneen barxadda magaalada galbeedka ah ee heraad kadibna saddex ka mid a meydadkaasi waxay u wareejiyeen qayb kale ee magaaladaasi si loogu soo bandhigo dadweynaha sida uu sheegay ninka la yidhaahdo wasiir axmed sadiiqi oo ah maamulaha farmashiyo ku yaala barxadda magaaladaasi saraakiisha daalibaan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in afartan nin ama afartan qof ee la qabtay iyaga oo ka qayb qaadanaya falal afduuba horaantii sabtidii waxaana dilay booliska daalibaan sida uu sheegay sadiiqi sabiixullah jalaali oo ah taliyaha booliska degmada heraad oo ay daalibaan magacowday ayaa markii dambe waxa uu sheegay in xubnaha daalibaan ay soo badbaadiyeen aabe iyo wiil ay afduubteen afartan nin ee la dilay kadibna ay rasaas isweydaarsadeen iyaga iyo booliska falanqayn ay qaramada midoobay ku samaysay dilalka diiwaan gashan ee dagaalka tobanka sano socda ee dalka siiriya ayaa waxaa lagu ogaaday in qiyaastii saddex boqol iyo konton kun oo qof oo rayd ah la dilay intii u dhexaysay bishii maaj ee sanadkii laba kun koob iyo toban oo ku aadan markii ay qarxeen qalalaasaha dalkaasi maaj sanadkan xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu xil iska saaray falanqaynta waxaana uu usoo gudbiyey natiijooyinka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey waxaana xafiiskan uu joojiyey tirinta dhimashada dagaalka sokeeye ee dalkaasi siiriya sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii iyada oo sababtuna ay ku sheegeen ururinta macluumaadka la xoojin karo ay noqotay mid aad u adag oo khatara madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey michel bajalet ayaa waxa uu sheegay in xogta tirada dhimashada la xiriirta islamarkaana iyo sidoo kale isku dhacyada ay ka badan tahay saddex boqol iyo konton kun waxaana xogtan soo ururiyey ururada bulshada rayidka ah iyo dowladda suuriya colaadda dalka siiriya ayaa waxay dhalisay dhibaatada ugu weyn ee qaxootiga adduunka iyadaoo lagu qiyaasay lix dhibic sideed milyan oo qaxooti iyo dad magangelyadoon ah oo badankood ay ku sugan yihiin dalalka dariska la ah lix dhibic toddoba milyan oo qof oo kalena ay ku barakaceen gudaha dalka siiriya duhur wanaagsan mar kale meel kasta oo aad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo jeedinaya axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo jooga xeryaha dhadhaab ee dalka kenya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo alhabuurka uu toddobaadkan idinka imaanayo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka hibada iyo alhabuurka ee toddobaadkan waxaa marti igu ah maxamed axmed xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool deegaanka dhadhaab islamarkaana la yimid halabuur dhanka waxbarashada maxamed ayaa wuxuu ka mid yahay macallimiinta wax ka dhiga deegaanka dhadhaab sidoo kaleetana wuxuu la yimid in ardayda xilliga oo bilowda xanuunka coronavirus uu wacyigelin uu ka bilaabay tuulooyinka si markaasi ay waxbarashada u wataan isagoo sidoo kaleetana kulamo la qaata waalidiinta ardayda dhalay maadaama ardaydu ay walaac fara badan ka muujiyeen xanuunka coronavirus islamarkaana ay u cabsadeen carruurtooda balse kulamo uu la qaatay waalidiinta ayuu ku guulaystay in waalidiinta uu sheego in carruurtooda ay waxbarashada wadan karaan ee maxamed ee kusoo dhowow barnaamijka hibada ee alhabuurka laanta afka soomaaliga ee v o a waad mahadsan tahay waagii coronaviruska u bilowday wacyigelin badan baan samaynay waalidiye badan iyo stakeholders badan oo dhanka waxbarashada u xilsaaran baan la kulanay annagoo badan oo macallimiin ah markii dambena ilahi wuu nagu guuleeyey ardayda baan wacyigelinay waxaan waalidkoodiina waan la kulanay say u badnaayeen inkastoo waalidna qaarna ay ka cawdeen dhanka yani social media waxaas laakiin markii dambena way noo suura gashay foromya aan u furnay waxaan waalidiinta u sheegnay oo aan ku wacyigelinay oo aan ka dhaadhicinay inay smartphone ama ardaydooda ilmahooda ay siiyaan sifo ay whatsapp forum iyo waxyaalo kale oo waxbarashada sheeg lagu kala gudbisan karo ay ardayda u helaan midda kale dhanka ayadana idaacada nafteeda oo aan ka caawinay ardayda oo sessionyo alkii waxbarashada ay uga qaataan alinkii hal maada ama laba maadana waa loo furay ardaydina runtii aad bay uga faa'iideen waalidiintana markii dambe aad bay uga mahad celiyeen tiina ilaahay waa nagu guuleeyey markii dambena hay-ada oo unisef iyo radioyaal seshomaha ay kala qayb qaataan bay balkayaa la siiyey inkastoo ardayda ay wada gaarin laakiin waxaan yeelnay gurub gurub iyo arrin baa laisku hagaajiyey marka iyo baahida ardayga ama aan telefoon liimaan karin ama radio aan lacag kala bixi karin ama heli karin yaa la siiyey first priority yaa la siiyey marka barnaamijkiina sidii buu nagu suuragalay maxamed barnaamijkan oo dhan waa isku duburiday kulamaad la qaadatay waalidiinta sidoo kaleetana hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada ee carruurta ayaad fariimo u dirtay ku saabsan in xilli adag lagu jiro sidoo kaleetana carruurta wax la baro aysan ahayn oo keliya in waalidiinta dhankooda culayska la saaro waxaa sidoo kale aad kulamo u qabanaysay ama aad la kulmaysay dhallinyarada ee tuulooyinka deegaankan dhadhaab ku nool waxaan ognahay deegaankan dhadhaab tuulooyinka nool dadka inta badan inaysan awoodin teleefoonadan qadadka laga isticmaalo ama social mediaha leh waalidiin fara badan baad markaas ku dhiirigelisay in teleefoonadaasi carruurtooda ay u gadaan si cashirada aad ugu dirtaan waxaa kale ood wacyigelin u samaysay dhallinyarada waxbaratay in maadaama xilliada lagu jiro ay carruurta waxbaraan marka maxaa kugu dhaliyay arrimahan arrimahan waxaa igu dhaliyey carruurtii marka waxbarashada socotay maadaama ay waayeen inay waxyaalo kale marka ay sameeyaan ama ay yani magamuundo ay noqdaan oo waxyaalo kale ay sameeyaan taas annagoo ka hor istaagayno yaan waalidiin saa yeelnay marka inay telefoon helaan ama waxyaalaha macluumaad kale oo ay ku kala helayaan marka waxaan waalidiinta markaan saa yeelnay marka caqabad waxaa nagu noqotay inay waalidiinta qaar ay awoodi waayaan marka hay-adaan la xiriirnay raadiya qaar bay heleen inta badanna waalidka waxaan dhaanay inay ilmaha caawiyaan oo warkooda ay sifo warkaana markii dambe macallimiin markay ardayda wax u sheegaan badanaa ma qaatan laakiin macallimiintii ardayda iswata markay waalidka la kulmaan waxyaala badan baa u suuragelay marka midda kale waxayna aan sameeyna in loo sameeyo xaafad xaafad ilmaha wax loogu baro ardaydii wax soo baratay ee ilmahaasaa ku caawin iyo macallimiintu macallin walba oo ardayga u dhow ugu caawiyo marka waxyaala badan oo aad u fara badan oo ilmihii runtii aad yani markaas sii firisa ay faa'iido weyn ka heleen oo ay ka faa'iideen yaan nooga hargelay maxamed waxaan ognahay ardayda tuulada jooga iyo ardayda magaalooyinka jooga dhanka waxbarashada inuu farqi u dhexeeyo ee tasjiilaad fara badan oo dhanka horumarinta waxbarashada ay helaan ee ardayda jooga magaalooyinka halka aysan helin kuwa tuulooyinka jooga marka ma jiraan guulo la taaban karo barnaamijkan ku saabsan ardayda miyiga jooga in wax la baro haa runtii martu fursado badan oo ilmahan joogaan magaalada ay haystaan oo ilmaha tuulada ay haysanin baa jirta midda ugu weyn waxaa weeye tvga oo la fiirsado hadda k i c d oo kale qoladan waxbarashada u xilsaaran tvya oo live ciyaar laga fiirsanaya oo ilmaha magaalada joogaan ay fursad u helayaan laakiin kuwa tuulada tvgaas iyo korontadan iyo waxaan ma helayaan laakiin marka markaan arrintii annagoo macallimiin aan ka fariisanay oo arrintii aan la falanqeynay inaan marka aan u bedelno whatsapp yani foorumyo kale oo ayaga gaari karo iyo radio oo ilmihii ay dhegaystaan marka tiina inkastoo marka hore caqabad ahayd lakiin markii dambe oo aan ka dhaadhicinay xaggii xaggaba way noo suura gashay runtii guul weyn baana ka gaarnay maxamed waxaa kaloo ood waday in ardayda miyiga joogta tusaalahaan oo kale waalidiintu ay waxbarashada ka doorbideen in carruurtooda xoola ay raacsadaan in waalidiinta aad la kulmaysay islamarkaana aad kala hadlaysay in carruurta tuulooyinka u dhow la keeno si iskuullada ku yaalla ay uga faa'iidaystaan marka arrimahan maxaa kugu dhalay iyaguna in carruurta miyiga jooga aad waalidiinta aad kala hadashay in carruurta iskuullada la keeno keeno tuulooyinka ku yaala si ay uga faa'iidaystaan waxna ay u bartaan arrintaas waxaan u dhaleeyay ilmihii marka ilmaha awal waxbarshi socotay oo niyiis in wax bartay ahayd laakiin haddii marka waxbarashadii meesha ay ku xiranto oo meeshii faraha looga qaado ilmihii xoola raaciyo ilmihii wuu sii dhumay hadhow wuxuu soo bartana way kasii dhumaysaa inuu waxbarashadii niyada ka bixiyo oo waxyaalo kale u arko xoola raaci iyo barnaamij kale uu sii galana waa nooga cabsanay marka cabsida meeshaas waxbarashada ku dhumayso ilmihii uu kusii hallaabayo amba wixii hore u yaqaanina ay kaga fakanayso ama hami kale iyo niyo kale waxbarasho niyiisa uu kasii bixinayo taasaan rabnay inaan aan soo afjarno oo baalki aan soo xirno marka intaas waxaan ugu dhalisay inaan waxbarashadii yani inaan waxbarashada ay sii socoto the connectivity oo tii hore ay soo barteen iyo tan ay u socoto yaan ugu dhalisay midaas oo ilmihii markaas aan maadaama ay casharada awal maalinaha ay qaadan jireen lix lesson ama sideed ay qaadan jireen ay helayn laakiin inaan aan samayno yani connection oo sii soconayso ilmihii hal maada ama laba hadduu qaato at least waxbarashadii niyiisa way ku jirtaa marka hamigiisa waxbarashadana kagama dhumaayo revision wuu sii samayn karaa wixii waxbarashadii marka saasay ku soconaysaa laakiin haddii farlahi qalmihii waalidiinta badanaa waxa waxa may soo baranin waxbarashada muhiimadana qaarkooda sida badan kulli maha laakiin sida badan kama dhadhacsana marka ilmihii hadduu iskuulla soo xiro waxay dhahan xoolaha aan u raacaano halkaas laakiin midaas annaga macalimiin ahaan waan ka soo horjeednaa oo midda ayada annaga maana saboodgalanin marka dambana ilaahay waa nugu guulayay ilmihiina waxbarashadooda dib bay usoo laabatay maada wayna sii soconaysay oo hal hal maalinkii ama hal maada ama laba maado ama macalinka u dhow waa marka ayaa la qabanayay ama radio iyo iyo foromyo oo su-aal laga diraayo ama di kale cashir ilmihii isheeg loo soo gelinayo ama cod intii lasoo duubo loo soo gelinayo marka waxyaalahaasaan marka yaan yaan ku wadnayay ka macalimiin ahaan wayna noo suura gasho ilmihi ayagoo fiican oo waxbarashadii markaas ilmaha haddii faraalaga qaa inay iskuul ay ka baxaan oo roobgareeyaan baan arrintaana nafteeda caqabad kale ahayd laakiin tii marka waan soo afjarnay rob outkana in kasoo u jiray laakiin aad bu u yaraa marka aan barnaamijyahan noocaasa aan u fulinay oo ilmihii maalinta aan aan usoo yani aan aan yani ka shaqaysiinay oo aan usoo bandhignay maxamed waxyaabaha kale aad samaynaysay ama aad wadde waxaa ka mid ah adiga oo kaashanaya ee macalimiinta kale ee wax ka dhigta iskuullada ku yaala tuulooyinka hoostaga ee degmadan dhadhaab in gabdho la guursaday oo miyiga joogay inaad la hadasheen waalidiinta islamarkaana aad waalidiintu u sheegteen in gabdhahaasi tuulooyinka ay wax ka baran karaan xillina ay xoolaha raaci karaan xillina ay wax baran karaan marka arrintaas ka warran arrintaas way jirtay community hadda waddanka degan arrintaas way ka dhacdaan laakiin macalimiinta arrintaas annaga waan waan ka hor istaagnay marka hadda wax dhacay oo hadda wakhtiga la guursaday oo sidii ku tegey wax haddee la qariyo hoose oo moogi saa ku baxeen moogiinay arrinta hadda waddankan hadda ayran hadda aan joogno may ka jirin macalimiintana waalidiinta markii waxbarashada muhiimadeeda iyo wanaagga ay leedahay iyo cunuga ay sheegaya futurekiisa in la baalka arrinta ay ku sii dhismayso markaan ka dhaadhicinay wayna la qaateen marka wax hadda oo alimare oo ilmihii hadda ama gabdhihii dad la siiyad aada arrinta ayada may jirin marka annaga midaas waxbarashadan sii soconaysa ee ilmaha hadda aan wax loo dhigahayo ee loo wado taas ayada eh arrimaha hadda aan kaga hor istaagayna ilmaha ee ka mid ahayd runtii marka midaas ilmihi haddii waxbarasho uu ku jiro oo asagoo maanta lesson la siinayo berina idaacadda dhegaysanaya dor ilmihii marka waxbarashadii waalidka wax laga yaabaa ilmihin waa ilmo la ogyahay oo movementiisii lala socday haddaad wax siiso hadhow amii lagu dabceeyaa ama macalinka uu kugu qabsadaa buu dhahaya laakiin haddii faraha laga qaado marka wuxuu helayaa ishee jaanis weyn oo gabadhii ama nin ugu daro ama lagu aroosay marka ayaa la helaya lakin haddi macalimiintii weli waxbarashada injineer ay u socoto oo ma ardadii macalimiinta ay iska warhayaan arrintaasoo kale inay dhacdo way adkaanaysaa maxamed hal abuurkan aad la timaaday ee ku saabsan in tuulada carruurta joogta in intii miyiga laga keeno tuulooyinka wax lagu baro iskuullada ku yaalla ay ka faa'iidaystaan maxaa guulo oo la taaban karaa oad ka gaadhay arrintan guulo badan baan ka gaaray guulaha hoosoo ka mid ahaa ilmihii inay wax bartaan inaysan iisheeg niyo kale ay gelin oo meelo kale ama waddamo kale aysan aadin inay gabdhihii markaa iisheeg aan la guursanin oo shukaansii waxaas ayssii dhex gelin oo ama aan ama rag aan lagu darin oo marka waxba sida ay kaga tegin marka waxyaalahaas haddii la soo celiya nafteeda markaad fiiriso waa arrin oo achievement oo aad u fiican wey marka isheeg waxbarashada nafteeda way dhismaysa oo cunugii cunug wax baranayo oo isheeg niyadiisii weli waxbarashadii aysan ka bixin buu ahaa maxamed maxay tahay caqabadaha aad kala kulantay waalidka miyiga jooga in iyagoo carruurtooda xoola raacsanaya waxbarashada ilmahooda ay ka doorbideen in xoolahaas ay u raacaan inaad ku dhiirigeliso waalidiinta in carruurtooda ay keenaan tuulooyinka si iskuullada ku yaalla ay uga faa'idaystaan runtii caqabadda ugu weyn waxay ahayd inay waalidka dhahaan iskuulba ma jira ilmihii maxaad maxaad nooga mashquulinaysaan waxaa kaloo dhahayn ilmihii maxaad noogu diraysaan u dhahaysaan ilmihii waxa waxa la sii bartay midaasna caqabad oo dhanka waalidiinta ka imaatay ahayd laakiin waqti baan ku bixinay iyo juhdi badan baan ku bixinay oo inaan ka dhaadhicino wax markiisa markii la bilaabayo lama hor istaago laakiin dhinac baa laga soo wadaa oo siba marka dambe aad isku hagaajiso marka marka hore baalkii aan soo bilaabaynay caqabad bay ahayd aan bilaabay arrinta ayada laakiin markii dambe alxamdulillah way noo hagaagtay waalidiintii iyo annagana waan isbaanay hal dhan baan u joogsanay maxamed caqabadaha kale ee aad waalidiinta kala hadlaysa waxaa ka mid ahaa in waalidiinta tuulooyinka jooga ay ku doodayeen in xilli adag lagu jiro coronavirus uu jiro carruurtooda aysan xilligan iskuullada geen karin kana cabsi qabeen in xanuunkan ay ka soo qaadaan marka arrintan ee caqabadahan seed uga gudubtay see baadse waalidiinta uga dhaadhacsiisay in iyadoo corona uu jiro carruurtooda ay wax baran karaan waxaan oga dhaadhicinay hadda iskuullaha kaleo kale waxay qabaan yani waxaa jira chiefaa jira waxaa kaloo jira oo waxaa jira chairman iyo committee iskuulka uliha jirta marka macalimiintii iyo committeedii iyo chiefkii oo wada socdo oo marka mobilization samaynayaan markii la arkay marka way aaminayaan arrinta ayada inay ilmihii wax baran karaan iyo qaabka coronavirus looga hortegi karo ilmihii mask la siiyo sanitizer baasha oo isha gacmaha dhaqanayo baalka oo la siiyo distanceki oo ilmihii isha loo kala fogeeyo marka arrimahaas noocaas markay waalidiinta markay indhooda ku arkaan oo arrintii oo dadkii wada socdo oo isku dhinac u socda ay arkaan wixaasaa way aaminayaan marka arrimahaasna nafteeda aad baan u dhiirigelinay waalidiinta sife ay arrimahaas ay u arka ama aan u samayna practical aan dhahna saamba la xiliyeelaya ilmihina naftiisa waa laga taxadiraya waxna wuu baranaya markii dambena markay arkeen oo indhooda ay ku arkeenna way aamineen marka markaad sidoo kale la fadhiistay dhallinyarada ee ka soo jeeda tuulooyinka iyo magaalooyinka jooga markii aad u bandhigtay taladan ah in carruurta miyiga laga keeno oo wax lagu baro iskuullada tuulooyinka ku yaalla ama kuwa tuulooyinka joogaen waxbarashada ka faa'iidaysanin ay wax baraan arrimahaas guulaha ka gaadhay maxaa ka mid a markaan arrintii aan u samayn maadaama de wax markaad bilaabaysa caqabadiisa way iska fara badan tahay hadda wax hadda aan sheegi karno caqabadii ma ahan laakiin waxyaala badan oo hadda la taaban kara waxay ahayd ilmihii inay meesha yimaadaan inay wax bartaan inay buugtooda dib ugu soo laabtaan inay marka arrinta ayada waxaan dhiirigelinay dhallinyaradii wax baranaysay ama jaamacadaha ku mashquulsanaayeen ama secondaryga ku mashquulsanaayeen oo adiga waxbarashada xagga ay maoran jireen oo marka shaqadaada soo xidhantay yaan soo dhiriyaan arrintii yaan ka soo dhiirigelinay imaadaan tuulooyinkay dib ugu soo laabtaan oo ilmahoodii ay u faa'iideeyaan dhallinyarada marka arrinta way qaateen nin walbana marka wuxuu awoodo maalinkii ama nis hore ama nis dambe ilmihiisi ugu faa'iideeyay marka dhallinyarada naftooda waxbarashada marka marka wax barayso kale waa adi naftaada waad faa'iidaya waxbarashada kuu kordhiy kuwa kale ee marka meesha joogayna waxbay kaa baranayaan marka arrintii interaction weyn baa imaaday oo inay dadkii kugu dadkooda usoo noqday ay arkaan dhallinyarada marka naftooda ku kala hami baa sii gelo raggan waxay dambarayaba waxay dhahayaan waa raggii idinkoo kale ahaa ee hadda xagga jiray marka naftooda niyadaa usii dhismaysa waxay dhahayan wax barta si idinkana berri aad wax u bartaan maxamed marka hamigaaga ma yahay in aad sii wado halabuurkan ku saabsan in carruurta miyiga joogta in tuulooyinka la keeno oo wax la baro islamarkaana aad ku dhiirigeliso waalidiinta inay qaataan talooyinkan ku saabsan carruurta miyiga joogta in wax la bari karo guulana ay gaari karaan ilmaha miyiga ha waa la bari karaa waa ilma niyadooda ay dhisan tahay oo hadda waxyaalo kale iyo hadda aan sii dhexgelin marka ilmihii in la soo wacyigeliyo oo tuulooyinka la keeno oo ay wax bartaan marka ilmahaas kale ii sheeg niyadooda waa fresh wixii loo sheego way qabanayaan dadkii hadda magaalada waxaa ama ciyaara ama ama telefoon ama tv ilmaha hadda waxa sii bartay ma ahan marka waa ilma niyadooda ay furan tahay oo fiican tahay marka ilmaha in la soo wacyigeliyo oo tuulooyinka la keeno iskuulka oo ay wax bartaan aad bay u fiican tahay dhanka dowladdan ay arrintaas howl ka qabato hay-adahana iyo cid iyo kullii siyaasiyiinta cidii awoodo markaas ilmihii yani waalidiinta baadiyaha markay joogaan xoolaha ilmaha la raacsanaya asaga ayaa muhiim u ah laakiin ilmaha waxbarashadiisi iyo hadhow waxyaalaha hadhow guulaha uu gaari doono ma fahansana lakiin in la fahansiiyo wix oo xil iska saaro oo la dhaho ilmaha saanhad eejkan markuu jahay waxbaa la bari waxbarashadaas marka hadhow way ku anfici bedelku xoolaha ku raaci lahaa intaba xoolaha buu ku raaca faa'iidaad ka heleysa waxbarasha nafteeda waa sheeg waad ka helaysaa marka ilmahaas in tuulooyinka la keeno iskuulaha la keeno ilma badan waxaa baa jira waxaa jira arka ilmo labata ay sheeg shan iyo toban cunug ama koo iyo toban cunug buu haystaa qaar hooya u raacin qaarna ciddii u joogaan marka dadkaasoo kale in iskuulaha iskuula boodhina ay sheeg la furo oo ilmihii marka waqti la siiyo iyo jaanis ay wax ku bartaan la siiyo oo muhiimadda waxbarashada ay leedahay iyo waxaan laga dhaandhiciyo aad bay nafteeda ayaan usoo dhaweynaya marka ugu dambayntii maxamed waxaa jira deegaamo badan oo soomaalidu ay degto oo dadka miyiga jooga aysan ku dhiirin inay carruurtooda wax baraan marka dadkaasi maxaad kula talin lahayd dadka waxaan kula talin lahaa inay ilmahooda waxbarashada ay keenaan oo ilmihii ay wax bartaan dadkan kale ee tuulooyinka joogo ee ilmahooda hadda wax ay barteen kulli magaalooyinka hoose aadaan waxbay soo bartaan faa'iidooyin iyo guula badan ay ka gaaraan marka dadka asaga eh waxaan ku boorinayaa inay ilmahooda waxbarashada ay keenaan iskuulaha waa isheeg waa free wax lacag lagama qaado iskuulaha hadda kulli macallimiintii yaa baarka diyaaro inay wax baraan iskuulla qaar waxaa jiraan isheeg iskuullaha qaar waxaa jiraan boodhin eh oo cilmihii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo biyahay cabi lahaayeen kuway ku qabaysanay wax dhanba loo diyaariyey marka fursadda noocaas oo kale dadka ma wada haystee marka ciddii heli fursaddaas ciddii awooday ilmahooda inay ilmahooda ay wax u bartaan ha keensato sifa ilmahaas ay wax u bartaan oo hadhow mustaqbalka dambe ay u anfacaan xoolaha hadda abaaraha haddii baarka baarkayaa jiraan hadda xoolaha hadda laskuma hadlayn karaba laakiin cunug markuu wax barto meel walbu wax kaga soo qaban karaa marka sifa ilmahaada hadhow aad oga faa'iido aad ii sheeg sifa hadhow ilmahaada aad ugu faa'iido waxbarashada uu asaga uu soo bartay hadda iskuul boodin hadda ilmihii aad keento ilmihii lacag lagama qaadayo meeluu seexduu helaya cuntuu cunuu helaya waxbarashadii baa yaa usii dheeraad marka fursadahaas in laga faa'iidaysto dadkaas aad baan ugu wacyigelinaya dhegaystayaal intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkeenii hibada yaal habuurka oo toddobaadkan idinka imaanaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka hibada yaal habuurka ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa toddobaadkan marti iigu ahaa maxamed axmed xasan oo ka mid a dhallinyarada ku nool deegaanka dhadhaab isla markaana la yimid hal abuur ah in dhallinyarada ama markaasi daayarta joogta miyiga in la keeno tuulooyinka si markaasi ay wax u bartaan waalidiintana kulamo la qaataa islamarkaana wacyigeliya barnaamijkan mid la mida intaynu ku kulmi doonno axmed nuur yagool oo idinka tegaya sidaas iyo nabadiino
weli waxaad la socotaan barnaamijka duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey dhinaca ciyaaraha uu inoo hayo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha waxaan ku bilownaya kulmo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa xalay la cayaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la cayaari doono haddii aan ku horreyno horyaalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa shalay guuldaro kula kulantay garoonkeeda oltravord kulan ka tirsan horyaalka premier leaga kadib markii ay soo dhoweeyeen kooxda astanvilla oo gool iyo waxba kaga badisay manchester united oo xalay uu u ciyaarayay christiano ronaldo oo dib ugu laabtay kooxdaasi ayaana goolka guusha waxaa ka dhaliyey xidiga corter house kaasoo daqiiqadihii dhammaadka ciyaarta gool madaxa ka dhaliyey kooxda manchester united ayaa isku dayday inay iska soo gudaan goolkaasi waxaana dadaalkooda uu keenay inay helaan goolkulaad laakiin ciyaaryahan bruno fernandes ayaa ka khasaariyey kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay xalay guuldaro kala kulantay kooxda difaacanaysa horyaalka brimier leaga ee manchester city taasoo ku booqatay garoonkooda stanford bridge kooxda tababare beb gardiola ayaana gool iyo waxba kaga badisay kooxda buluugyada ee tababare thomas tuchel waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan husus oo xalay taariikhda kooxdiisa galay kooxda liverpool ee kubadda cagtan waxa ay barbaro saddex iyo saddex isla dhaaf waayeen kooxda dhowaangalka ku ah horyaalka brimier leaga ee branford kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda branford saddexda gool waxaa u kala leliyey xidigahooda kale ah bino janet iyo weysa halkaa saddexda gool ay kooxda liverpool u kala leliyeen saalax jota iyo jones kooxda liverpool ayaana xalay barbarahaasi uu ka caawiyey inay hal dhibic ku qabtaan hoggaanka horyaalka brimier leaga oo lix kulan la ciyaaray kadib markii guuldarrooyin ay la kulmeen kooxaha manchester united iyo chelsea oo isku dhibco ay ahaayeen kooxda everton waxay labii eber oga badisay kooxda norwich city westham united waxay labii hal oga badisay kooxda lidis united oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda maalmahan uu xalka ku xun yahay ee lester cityna waxay labii labay sadhaaf waayeen kooxda banley ee kubadda cagta laba kulan oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa caawa la ciyaarayaa kooxda arsenaal ayaa martigelinaysa kooxda tottenham halka kooxda southampton ay la ciyaari doonto kooxda wolfes horyaalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda ac milan ayaa labiiyo hal oga bixisay kooxda sbesiya inter milan iyo atlanta labiiyo laba ay ku kala baxeen janowa iyo faroonana saddex iyo saddex ay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la ciyaarayaa yuventus iyo samdoriya ayaa isku aadan empoli iyo bolonya ayaa is arkaya sosola iyo sanlantana ayaa isku aadan udonese iyo fiorentina ayaa is arkaya roma iyo laziana caawa waxay isku hordinayaan kulanka roma derbi halka naaboli xilli dambe ay la ciyaari doonto kooxda kale ee kaaliyari horyaalka sbeinna kulamo ka tirsan ayaa xalay la cayaaray iyadoo kooxda deportivo alfes ay gool iyo waxba uga badisay kooxda atletic madrid oo difaacanaysa horyaalka laliga valencia waxay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda atletico bilbao sevilla waxay labiyo eber uga badisay kooxda isbanyol halka kooxaha real madrid iyo villareal ay barbaro eber iyo ebera ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka laliga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha mayorka iyo sasuna barcelona oo xaalka uu ku xun yahay waxa ay martigelinaysaa levante rayo volcano iyo kadis ayaa isku aadan real sociedad iyo elcha ayaa is arki doona halka kulanka u dambeeya uu dhex marayo kooxaha real batis iyo getav dhegaystayaal wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo waxaad maqlayseen wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkuweli aad nagala socotaana waa barnaamijka duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington qodobada warka caalamka ugu waaweyn haddaan qaar idinka xusuusiyana kooxda daalibaan ayaa meydadka dad ay dileen waxay soo sureen wiish lasoo dhigay barxadda magaalada heraad ee dalka afghanistan halkaasoo boqolaal dad ahay ay ku daawadeen falka naxdinta lahaa taas oo sidoo kalena muujinaysa in daalibaan ay soo celiyeen xukunkii arxandarada ahaa saraakiisha daalibaan ayaa markii hore waxay afarta meyd ay keeneen barxadda magaalada galbeedka ah ee heraad kadib saddex ka mid ah meydadkaasina waxay ku wareejiyeen qaybaha kale ee magaaladaas si ay ugu soo bandhigaan dadweynaha sida uu sheegay wasiir axmed sadiiqi oo ah maamulaha farmashiyo ku yaala barxadda lasoo dhigay meydadkaasi falanqayn ay qaramada midoobey ku samaysay dilalka diiwaanka shan ee dalka siiriyana ama dagaalka tobanka sano ka socda dalka siiriya ayaa waxaa lagu ogaaday in qiyaastii saddex boqol iyo konton kun oo qof oo rayd ahi la dilay intii u dhexaysay bishii maajo sanadkii laba kun iyo koob iyo toban oo ku aadan markii ay qaraxeen qalalaasaha ka dhacay dalkaasi sanadkii laba kun iyo koob iyo toban xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa xil waxau iska saaray falanqaynta una soo gudbiyey natiijooyinka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay waxaana xafiiskani uu joojiyey tirinta dhimashada dagaalka sokeeye sanadkii laba kun iyo afar iyo toban iyadoo sababtuna ay ku sheegeen ururinta macluumaadka la xaqiijin karo oo noqotay mid aad u adag islamarkaana khatar badan haatanna dhinaca heesaha ayaan markana baaraynaa waxaad nala dhegaysataan heestan uu ku luqeynayo fanaanka axmed cawad rabsha
ufarobku keenon kadiyahilale ku ekaate beeshaad dugeda lede ubaxaan jeclaaye aragtida wacnede ubaxaan jeclaaye aragtida wacnede iridaha wadnaha buu ilaah kugu abuude iridaha wadnaha buu ilaah kugu abuude nin ayaan ku siiyood horidiisa noqotaad u ahaate noloshe abid kugu farxaaye nin ayaan ku siiyood horidiisa noqotaad u ahaate noloshe abid kugu farxaaye axdibeena inan yay ma amaanin diintue aniguna aqoon yeri kugumaan ogene axdibeena inan yay ma amaanin diintue aniguna aqoon yeeri kugumaan ogeyne axdi beena inan yay ma amaanin diintue aniguna aqoon yeeri kugumaan ogeyne aflagaado iyo in inyarmaad lahayne aflagaado iyo in inyarmaad lahayne edabtii isluubtii codka fanaanka axmed cawad rabsha ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteeni duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a ee barnaamijka duhurnimo idaacadda waxaa dhinaca farsamada joogay maxamed cabdi xasan sandheere waxaa idiinla socodsiinaysa anigoo ah cashe ibraahim aad intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo